anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka waxaan aada ugu faraxsanahay inay lix xildhibaan ila joogaan oo wasiiradda ka mid tahay macalimuun labada xildhibaan habdhowraha waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo haddaan nahay baarlamaanka saddexda boqol iyo soddonka ama sanatara ha ahaadaan ama golaha shacabka ha ahaadaane inta uu socdo dagaalku inaan u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadowga ku socda awoodda ma lihi ani inaan qararo lacag intaa tiro leeg sababta guddoomiyaa jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baaskarayn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inayna soo garab istaagaan hadday sanad socoto iyo hadday lix bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaasoo aan garabkiina taagan lahay wax ka weyn oo geeskiina aynu ku istaagi lahayn ma jirto waxaan rabaa inaan inta uga faa'iidaysto oo t v-ga iga arki doona gabdhaha reer hiiraan ee jooga yurub oo jooga north america oo jooga carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin